فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته okay walaalayaal xadiiskeenii waxaan galaynaa maanta insha allahu tacaala afartanaad alxadiisu alarbaciin can ibn can ibni cumara radia allahu canhuma qaal akhada rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama biman kibaya faqaala kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري رحمه الله أوكي إخواني في الله حديث كان آتك أكوبا إن شاء الله تعالى عميق آية قنت دار ليان macnihiisii bilaabaynaa sidii caadiga inoo ahayd af soomaaligii baan talaqobadiisii baan galaynaa can ibni cumara saxaabigii weynaaye ibni cumar cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canhumaa ilaahay raaliha ka noqdo cabdilaahi iyo aabihiiba cumar bn lkhataabe qaala wuxuu yihi akhada wuxuu qabtay rasuulullaahi rasuulku wuxuu qabtay amba gudagalay inuu qabto sala allahu calayhi wasalama biman biman kibaya biman kibaya mankibkayga mankabka minkabku afka carabiga waxaa dhahdaa coduda iyo garabka inta udhexaysa yaa minkab la dhahdaa culimadeena inta badan soomaaliga markaan dhegdhegeystay waxay dhahaan garab unbay dhahdaan laakiin marka qaamuuska carabiga lagu noqdo waa caduda iyo garabka inta udhexaysa fa qaala wuxuu yihi rasuulku sal slam markuu soo qabtay biman kabiya waa labadii minkabba yuu qabtay labadiisii garabba labadii dhinacba uu ka qabtay rasuulku fa qaala wuxuu ku dhahay kun ahow fi dunyaa adduunka dhexdiisa ku ahow kaannaka sidii mid ku ah ahow ghariibun aan u dhalan adduunka waxaad ku ahataa sidii mid ghariib ah oo hariib ghariib u joogo oo meesha aan lahayn oo qurbo ku ah sidaa ku ahow aw ambase haddaad taa noqon weydid waxaad noqotaa caabiru sabiilin mid safar ku jiroo socoto ah caabirku waa markuu yacburu qofku marayo sabiil dowga nin dow haysta jid haysta dariiq haysta sidaa ahow oo aanan ku nagaanin wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumaru saxaabiga ibnu cumar xadiiskaa inta uu fahmay buu ahaa radia allaahu canhuma rabbi raalliha ka noqda isagii abiibe yaquulu kii dhaha buu ahaa markuu xadiiska hadal qaado idaa haddaad amsayta galabi kuu soo gashood galabaysatid falaa tantadirii ha sugin asabaaxa waa waagu inuu kuu baryo ha sugin wa idaa haddaad asbaxta waa barisatid falaa tantadiri ha sugin almasaa'a galabta hadduu waagu kuu baryana galab baa kuu soo gali ha isdhihin buuri wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga uga qaado limaradika cudurkaaga intaad caafimaad qabtid khayr badan qabo hadhow marka aad xanuunsatid jirootid wax badan karimayside wa min xayaatika noloshaadana uga sii sahay qaado limowtika geeridaada inta aad nooshahayna inta aad dhiman sahayda sii qaado xadiiska waxaa wariyey oo ku qoray kitaabkiisa imaam bukhaari raximahullah wakayruhu min asxaabi asunan wasixaax okay xadiisku macnihiisi waa kaa waxaan galayna insha allahu tacaala sidii caadigeenu ahayd inaan horta aan siino canaawiintii xadiiska alcinwaan alawal waxa weeyaan cinwaanka koobaad qiimat اdunyaa fii xisi lmuslim qiimat اdunyaa fii xisi almuslim qofka muslimka ah dareenkiisa adduunyadu qiimo intee leg bay ku leedahay alcinwaan alawal qiimat اdunyaa fii fii xisi lmuslim okay cinwaanka labaad waxa weeye addunyaa wasiilatun wamasracatun lilaakhira adduunku waa maxay waa wasiilo waa muwaayaan waa waa jid waana beertii aakhiro weyaan adduunku waa cinwaanka labaad kaasi addunyaa wasiilatun ومزرعة للآخرة ciwaanka saddexaad waa maxay ciwaanka saddexaad ee xadiiska aan siin karnaay muxuu yahay weeyaan waxaan siin karnaa ciwaanka saddexaad cadamatu tarbiyati الnabiyi sala allahu calayhi wasalam tarbiyadda nebi moxamed sida ay u ahayd tarbiyad aada culus oo weyn cadamatu tarbiyati الnabiyi sala allahu calayhi wasalam siduu saxaabadiisa nebigu u tarbiyadaynayay calayhi salaatu wasalaam si ay u noqdaan jiil cajiiba calayhi salaatu wasalaam okay intaa waxaan kaga baxnay canaaweyntii saddexda ahayd waxaan usoo galaynaa s- een, waan- ibnu cumar baa dhowr goor baan soo marnay insha allah kuma laameyno okay xadiiska waxaan la- la- la isla taagaynaa afar waqfo insha allah alwaqfatu اluulaa waxa weeyaan akhada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama biman kibaya cajiib yani nebigu wuxuu i qabtay labadeeda garab ayuu i qabtay wuri nebigu sal lla ly slam xadiiska markaa maxaa ku jira culummadu waxay yidhahdeen waqfadan waxaa inoogu jira saddex shay kow laba kow inaan laba ku ordino kow waxaa ku jira arrin cajiib oo ah inuu nebiga iyo ibnu cumar ay ahaayeen rag asxaaba oo aad ku- garabka waxaa isqabsadaa ninkaa saaxiibtihin marka waxaa ku jira inuu ibnu cumar ahaa min akhasi asxaabi rasuulillah dadka u gaarka ah asxaabta nebiga dadka gaar gaarka ah ayuu ibnu cumar ku jiray min aqrab الnaasi ilaa qalbi rasuulillahi waa dadka qalbiga rasuulka u dhow buu ah sal allahu alay wasalam walima laa siduu u noqonayn wahuwa ibnu man ibnu cumar ibnu khadaab faaruuqu lislaam iyaa dhalay radia allaahu canhuma markaa garabkuu nebigu iska qabsanayaa waa ta koobaad weeye arinta labaad ee inoogu jirta waxa weeyaan baraarujin xadiiska si uu ugu soo jeesto ibnu cumar oo uu u dhegeysto waxa soo socda nebigu wuxuu gelinaya sal slam xaaladuu ku jiray buu ka saaray hadduu ka hor labayo ibnu cumar kun fi dunya iyo inuu garabka soo qabsado soo jeedsado waxa weeyaan waxa u dhexeeya farqi weyn marka inuu nebigu wuxuu uu soo jeedinayay waxa soo socda ahamiyadda ay leedahay ayuu tusayey radi allah sal slam radia allahu can can saxaabiy aljaliil xadiiska arrinta saddexaad ee ku jirta waa maxay limaada ikhtaara saxaaba waxay dhahdeen muxuu nebigu u doortay mankibay alminkabayn inuu qabto muxuu meel kale u qaban waaye muxuu dhexda u qabsan waaye muxuu gacanta u qaban waaye muxuu timaha u qaban waaye muxuu madaxa u taabsan waaye muxuu labadan u taabtay bay dhahdeen okay culammadu laba shay bay ka soo saareen halkaas awalan waxay dhahdeen laba nini marka ay sheekaysanayaan meelaha inay iska taabtaan ee fiican ayuu garabku ku jiraa ay ku jirto raganimadu in la iska taabto dhex la iska taabto maaha ma fiicin madax haddaa taabatidna waa ilmaha yar waa madaxa ku fiican ninkani waa nin weyn weeyaan markaasi meesha ninka weyn in laga taabtaa oo saaxiibkii ka taabtaa waa maxay waa garabka garabka in laga taabto weeyaan jirka intiisa kale ka muhiimsan tahay waxay ku tusaa mowqifka bay dhahdeen arinta labaad arinta labaad waxay dhahdeen minkabeynku amba maaragtay een, eh, garbuhu waxay la xidhiidhsan yihiin een, een, maskaxdii iyo maankii iyo u dhow yihiin halka uu rasuulku madaxiisa ka taabsan lahaa uu ka soo jeedin lahaa uu dhallinyarnimo ka dareensiin lahaa waxa uu taabsaday garabkiisii markaa meeshii ugu dhoweed buu taabsaday bay dhahdeen maskaxda markaa saddexdaa waqfaan isla taagna minkabeynkii okay qaybta labaad isla taagayna waxa weeyaan kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil halkan xadiiska waxaa ku jira waxa la dhahdo cilmiga balaaqada oo cadiima intaanan gudihiisa u gelin cilmiga la dhahdo cilmu lbayaan balaaqadu waxaa ka mid a cilmi la dhahdo maxaa la dhahdaa cilmu lbayaan cadaynta balaaqadu waa maxay rasuulku waa baliiq min ablaqi nnaasna wey waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey balaaqada lamber one jaaxid ninka dhahdo af carabiga lambar ragga ugu horeey ahaa wuxuu ihi falam ara fii xayaatii afsaxa min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam maan arag buuri waxaan wax soo akhriyey qof ka fasiixsan oo af carabiga ka yaqaana ka baliiqsan nebi moxamed sal slam marka balaaqada waxaa dhahdaa waa adoo ka hadla waxa meeshaa looga baahan yahay muqtada alxaal baa dhahdaa balaaqada soo ma ma fahnay balaaqadu waa maxay ma iminka laxdada maxaa loo baahan yahay ood ka hadashid weye ood kaga hadashid hadal aan dheereeyin oo dadka daalin gaabnayn oo macno tirin hadalku hadduu gaabto maxaa maxaa maranaya macnihii baa baranaya hadduu dheeraadana qofkii buu daalinayaa walaa marka waa inuu hadalku dhedhexaad ahaado marka hadalku markuu saaya maxaa dhada waa baliiq muqtada alxaal buu ka hadlay ma dheero oo mumil maaha ma gaabno oo macnihiina mukhil maaha macnihiina ma tirin saddex hadduu yeesho waa baliiq marka cilmu lbayaanka waxaa ku jira iyo isticaarada waxaa ku jira waxa dhahda tashbiih tashbiih baa ku jira tashbiih waa maxay waa shay shay aad u ekeysiinaysid okay sidaasi af soomaaligeena uu ka buuxaa af carabigana uu ka buuxaa afaf kalena uu ku jiraa laakiin waxaan filayaa af carabigu siduu ugu jiro afaf kale ku yartahay waxaad garabka ku haya af soomaaliga af soomaaligu luqad caadi ah maaha garabkay ku haysa af soomaaliga ilaa uu wadaad idaajaa la dhahdo yidhi waxaan garan waayey ma carab ma carabta culus mise af soomaaliga culus markaas ku egi buhi markaas garab dhigay waa way way way waya way isgaraaceen luqada afi laakiin soomaalidu dee afkoogii waa waa bilaa tol dee ah tol ma leh marka tol buu u baahan yahay usoo baxo soomaaliga noole yani calaa ayati xaal waxyaalada cajiibka waxaa ka mid a so- so- luqada carabiga ku jira waa tashbiih tashbiih marka muxuu yahay waa- waa qof qof loo eke- waa- waa wa- waa wax shaksiyo wax kale loo ekeysiyo ama xaalad xaalad loo ekeysiyo adigay ka dhexeeyaan labadana isku ekeysiinaysid wax baa ka dhexeeya okay waxaa tiri matalan kasoo qaad weli maan gelin xadiiska yani cadmaysa waxaa tiri matalan eh, sida mawliidka dadka ahriya mawliidka dabiiciga ah, rasuulka waxay dhahdeen anta nuurun fowqa nuuri anta iksiirun wagaali anta misbaaxu suduuri sosamoran okay anta nuurun fowqa nuuri bay dhahdeen anta iksiirun wagaali anta misbaaxu suduuri bay dhahdeen maxaa ku jira halkaas waa balaaqa ku jirta bay- tashbiih baa ku jira nebi maxamed anta waa yaa la hadlayaa waa nebigii maxaa loo ekeysinayaa nuur Tashb- ta- mushabahu mushabihu waa waa rasuulka mushabahu bihiina waa nuurka wejhu tashbiihuna waa maxay waa iftiinka dee waa- waa nebiguna wuu nuurayo nuur buu siday dee adceedda matalan markaa tirahda rasuulku waa ka shamsi markaa tirahda okay waxay dhahdaan markaa culummadu waxay dhahdaan waa cajiib markay balaaqada ka hadlayan waxay dhahdaan balaaqadu waxay leedahay afar rukni xadiiskan ka arkaynaa cadaba rasuulka waxay leedahay balaaqadu waa waa waa inuu jiro wixii wax loo ekeysiinayey kii wax u ekaa iyo kii loo ekeysiinayey iyo wejhu tashbiihi afaraadna maxay adaatu tashbiihi adaagii istaale. anta ka ka nuuri mithla nuuri ka nuuri mithla nuuri markaa tale. okay waxay dhahdaan waxaa dhahdaa markaasi waa kelmadda waxaa dhahdaa waa balaaqado waa tashbiihun fiican weyaan laakiin tashbiiha baliiqa la dhahdo tashbiiha ugu qurux badan ee baliiqii waa maxay waa ka la xadfo maxaa la xadfay xarafkii tashbiihi haddaad tidhahdeed anta kalasad baa tiri qofkii waxaa tahay sida libaaxa fi shajaacati geesinimada wajhu shabihiina waa sheegtay waa geesinimo xarafkiina waa sheegtay waa ka libaaxiina waa sheegtay qofkiina waa sheegtay soo maha laakiin haddaad tidhaahdid anta asadun adigu maxaa tahay libaax macnaha wuxuu libaax lahaa oo dhanba aad leedahay afafku afafku markuu dee qurux badan yihin weyaan ku yaroo dhulka ku dhashay baa maalin kale libaax baan ka yidhi aa libaax mey buuri ciyaal ciyaal ciyaal ma ciyaal ciyaal kanada ayaan ka yidhi aabo libaax baan ka yidhi adeero may man libaax mey maxaa ta aan ka yidhi anugu caliha caliha magaciisu sheegay mana caayu boodi waa garanaysaa okay marka adiga markaa laga libaax lagaa dhacdo laguma cayin waa lagu ammaanay laakiin caqliga dadka dhulka waxaa loo sheegay maxaa laga yidhi libaax waa xayawaan wuxuu ka hooseeyaa baa laga yidhi maxaa dhaa bini aadam ka hooseeya baa lagu yidhi soo fahmayno marka anta kal asad anta asad baa ka bala ka ka baliiqsan okay waxa wuxuu yidhi ninkii ninkii nin caraba gabiyo wuxuu doonay inuu ammaano waqtigan maxaa dhacdaa in rabiica ya afsoomaaliga maxaa dhahdaa rabiica Een, guga okay gu ya waa guga marka ubaxu baxayo ay geeduhu biqlaan ay geeduhu biqlaan ay ab- ubaxu baxayo oo dhulku qurux badan yahay ya Waa isku khilaaf af soomaaliga miya waa isku mid weyn.
haye okay Marka dawo.
muxuu yidhi markaa muxuu ninkii markuu inuu ammaano doonay wuxuu yidhi ataaka rabiicu طalqu yaxtaalu daaxikan ataaka arabiicu aطalqu yaxtaalu daaxikan rabiicu waa maxay rabiicu waa waqti waqtiyaasha ka mid a soo maha laakiin ya yakhtaalu daaxikan ataaka waxaa yimi kuu yimid arabiicu rabiicii baa yimid siduu u yimid rabiicii aطalqu isagoo furan oo biqilkii geedihii badihii buurihii dhulku wada dee saad aragtee marka dee dhulka yahay quruxdii baad aragtee uu yimid muxuu u yimid yakhtaalu isagoo wuxuu ka dhigaya qof isagoo waqtaro xaragoonaya oo weliba daaxikan qoslaya ya marka geeduhu way qoslaan soo maha buuruhu way qoslaan noloshu way qosashaa markaa okay ataaka rab maxaa qoslaya min alxusni buu yidhi xataa kaada an yatakalama qurux buu u dhawaadayba inuu kula hadlo iga warankaa dhahdo quruxdeeda suuraddaa bal u fiirso quruxda ay leedahay bal ninkaasi cabiraadda u cabira u fiirso madaxweyne afrikaana mar carabaa la wareysto waxaa lagu yidhi rabiici muuni soo gaadhay ninko annaku rabiici ba lihin buri shita iyo sayf u maaleynay buri haddaan islaam iyo carab nahay rabiic ba ma lihin buri anaku oo see rabiic u lahayn baa laydhaho adee rabiic waad leedihiine qur-aanku sayf iyo wuxuu sheegan buri rixlata shitaa'i waseef saqaafada carabiga kuma jirto yiri maaragtay rabiico marka wuxuu akhrin kari waayey markuu ilaahay ka warramayay subxaana wa tacaala markuu roobku do-o uu dhulka taabto maxaa dhashaa ilaahay muxuu yihi subxaana wa tacaala ihtazat warabat waanbatat min kuli zawjin bahiij meel kale wuxuu ku yihi wazayanat waa isqurxisay markaabaad leedahay war meesha maad ka guuri marna wadanna ahluha annahum qaadiruuna calayha armeesha yaa hadito janno un kaga dhigaa weligaaba deganaatid okay marka quruxdaa bay afafku leeyihiin nebigu sal slam wuxuu xaggan isticmaalayaa xarafka muxuu cilmiga balaaqada ee bayaanko isticaaradu ah attashbiih siduu isticmaal marka rasul sal markaa waan keenaa kun fi dunyaa muxuu yidhi kaannaka gariib kun fi dunyaa gariib kuma oran ilaan gariib ma tiide kaannaka gariib adaa iska soo qaadaya kun ahow fi dunya adduunka waxaad ku ahaataa kaanaka sidii kaanaka waa xarfi xarfi tashbiihi annaka adigu aada u dhalanba adduunka qof qariibka oo meel yaroo uu tagay oo ka guurayo kaleeta ah oo dadkao dhanna uu afahmayn oo aan la fahmayn oo dadku iska ilaalinayaan isna iska ilaalinaya sida ahow ha isku dhex sii daynin kaanaka gariib waa ta koobaad weeye marka algurba waan macnayn doonaa ta labaad waa maxay kun fi dunyaa kaanaka caabiru sabiil awdani awdani waa maxay amba sidan amba sidan mid qaado weyaan marka kun fi dunyaa kaanaka maada caabiru a sabiil siini socotaa siisoo kale noqo labada xadiis baa nebigu sal labada xadiis buu nebigu inoogu sheegaya sal slam marka waqfada koobaad ee quruxda le wax weeyaan nebigu maadaama uuna tarbiyadeynayo wuxuu isticmaalay cilmu lbayaan okay qofka bini aadamkii marka uu adduunka joogo iskuma haysta inuu yahay qariib ya imaam rusul sheekh mursaliin nabiyullahi nuux sagaal boqol iyo konton sanu daaci ahaa intii uunan risaalada ka horeysana ilahay nooma sheegin da'diisii risaalada duufaankii dabadiina noolama sheegin markaa sagaal boqol iyo konton waa intuu fa labisa fiihim alfa sana ilaa khamsiina caaman intii kale markay bacd duufaankiina allahu aclam yaa lagu yidhi yaa sheekha almursaliin markuu dhintay kayfa dunyaa adduunkii bal ka waran wuxuu yidhi ka daakhili daarin dakhala minhaa baab wa kharaja minhaa baaban aakhar sidii nin intuu soo socday guri soo siyaartay guriga albaabka qasri weyn albaabkaa ka soo galay kaa kalena ka baxay intaa aan dhex socday unbahid buu yidhi waa sagaal boqol iyo konton sano annaguna waxaan isku weerarina waa lixdan iyo todobaatan keenna dee loo cireyba kaleeta ka wayarba o ninkan cimri buu hayaa wallahi sideetan buu gaaray ya waxa meesha ku hayna ma jirto waa in yar wey waa in yar okay laakiin intaaba cajiibo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam acdara allahu man amhalahu xataa balaqa sitiina caaman nebigu wuxuu yihi acdara allah ilaahay uu cudur daaray man ruuxa amhalahu uu dib u dhigo xataa balaqa ilaa uu gaadho maada sitiin caaman lixdan la gaadhsiiyo wax ilaahay kuu reebay oo beritoole ku doodid oo tiraadid ilaahu cumri madaa siiye ma jirto kool hadduu lixdan ku doodala siiye asxaaba sitiin faysal la socoyaa way taaftee ragga sitiinka maha آه حتى أمهله حتى بلغ كم ستين عاما آه مركزي ستين كده واحد ويان وأعمار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف أجلو عمر أمة النبي ما بين ستين وسبعين آه حديث ضعيف غير لكن حديث معني صحيح دي. انت ما رفعه وغيرتها وقليل برسول الله يربع قد بتبوري صلى الله عليه وسلم اوكي xadiiska marka macnaha koowaad macnaha tashbiiha inoogu jira macnaha labaada inoogu jira ikhwaani waa maxay fi dunya kaanaka ghariib aw caabiru sabiil maxaa inoogu jira macno camiiqa ku jira macnaha waxaa ku jira adduunka ha isku hallaynin ha aysan siinin saddex macnaha ku jira almacna alawal waxa weeyaan alinsaanu laa yacrifu mataa yamuut alinsaanu laa yacrifu mataa yamuut xata alambiyaa xata arusul shaqo u taalla ma idan qariib baaba tahay de goormaa lagu soo doonayaa goormaa lagu qabanayaa laa tadri maadaama aad garanayn adduunkaas ku hallaynayn walidaalika saalixiintu kuma, do, kuma, kama niqaashaan mataa yamuutuuna waxay ka niqaashaan kayfa yamuutuun goormay dhimanayaan mushkilad kuma hayso saalixiinta saalixiinta waxaa dhibaato ku haysa xaaladee bay ku dhimanayaan ولا تموتن إلا وأنتم هذا هو السؤال الأول أوكي معناها لبعض كن في الدنيا كأنك غريب إنه وجرت غريب كوامح غريب إنه وجرت تربويقة إيه أن كلا صباح أن بعابر سبيل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد ويان وحسوس زيارتي نبي محمد عمر بن الخطاب نبي وحو جيفا قريجيسي وحو كو جيفا جوجل aan dhihi karna iminka sida sallig oo kale salli oo kale ah salliga sooma garayno okay salligu markaad ku seexatid muxuu sameeyaa jirkaaga uu ku sawirmaa markaa nebigu uu ku hurdaa ha xasiir caw xasiir buu ku hurdaa jirhkiisiibay taabatay way calaamadaysay markuu cumar soo galay xaaladii nebiga u arkay macallinkiisii khayru khalqillaah uu u cadhooday uu diiday yaa rasuul allah هذه ملوك الفرس والروم boqoradii fursiya ruum waxay ku hurdaan xariir adiguna nebi maxamed bal salam waxaad ku hurdaa xasiir jirkaagii bay ku sawiran tahay han kuu iibino lacag waan buuxnahay khaluuna nashtari laka han kuu soo qaadno rasuulku intuu saa iga wiri yaa cumar laba riwaayadood inamaa lahum اdunyaa walana alaakhira iyaku adduunyay leeyihiin annaguna maxaan leenahay aakhiraan leenahay waxaan naga maqan aakhiran ku helaynaa calaa calina ku gelinen xadiiska kale marka wuxuu ku yihi mathalii aniga wa masalu dunyaa iyo adduunku waxaan isku nahay ka rajulin sidii nin ninkaasoo safar galay oo socday oo hadaf ku socda oo adceeddii duhurku ay qabatay oo markay qabatay dahiiradii fastadalla taxta shajara geed harhsaday oo geedkii markuu harhsaday markay adceeddii ka qabowday casaraysatayna wareegana kasoo hoos baxay oo safarkiisii waday adduunka intaan joogay waa maxay waa intaa casarka iyo duurka udhaxayso marka ma intaabaan hadaf ka dhigtaa buu kuyidhi rasul slam ani masalkaygu iyo masalka adduunyadu sidaa baan isku nahay bu rasuulku sal allahu alay wasalam hadihi alqurba markaa marka qurbada macnaha labaadee ku jira waa maxay waa macnaha weye inuu hadafkaagu maa bacda dunya noqdo uuna noqon addunya adduunkan dabadii uu noqdo laakiin adduunka inuu noqon hadafkaagu okay adduunka haddaad heshid waxa dhex yaallo oo dhan haddaad heshid hal min masiid weeye siyaadadeeduna ma dhammaanayso adiguna qalbigaagu ma degayo aakhiro hal min masiid ma jirtaa mise ma jirto marka jannada la galo ya way jirta aakhiro hal min masiid ilaahay baa dhi waladaynaa masiid aduu miskiin baa too markuu wax kusiyaad moodi inay dhan tahay kolba masiid buu ku hayaa waladaynaa masiid waladaynaa masiid way kugu soconuun kama dhammaanayso okay laakiin taa aakhir waa bilaa qalaq stress male ta adduunyadu stress bay leedahay belgiid hadday kala kulantay stress ba dilay maaha xalay markay trump iyo obama la kala wareegayeen yaa obama indhiisa waxaan ka akhrinaya war maad siyara joogtid meesha anigu yani shaksiyan saad ayuu firjacsanaa diyaaradii ugu dambaysa qoriga diyaaradii ugu dambaysa uu raaco ee dowlad leedahay ilaa kabteerkii ugu dambaysa dowlad uu raaco baabuurkii ugu dambaysa dowlad uu raaco mishaarkii ugu dambeeyay dowlad uu qaato waxbaa ka wada joogsanayay noloshiisu ma gam gam bakba ka dhamaa waa- waa- waa nihaayadii nihaaya tamaaniya sana ayaantuu korayana ina yaroo qurux badan oo xabad ciro aan lahaynoo nuuraya ayaantuu kasii tegayana wada tajaaciid oo wada bedelmo ilmo yaraa wada qayiran waa ka baxay waa istresski adduunka weyaan sumeeshana jannada waxau leeyahay talaata wa talaatiin sana yaa lagaa dhigo cumrigaago weligaa baad ahaanaysaa ya meesha baabay doontaa dawena ma marayna sheekhay iyadoo iska soconaysa alxamdulilah rabbi alcaalamiin ya jirkani waa qurux badnaanayaa da-du way yaraanaysaa allah baa ka shaqeynaya idan hadafkaaga taa ka dhigo limaada maxaa saa lagu leeyahay haadihi daaru libtilaa waa daartii ibtixaanka weeyaan haddii lagu siiyo caafimaad waa itixaan haddii lagu siin waayana waa itixaan haddii lagu siiyo ubad waa imtixaan haddii lagu siin waayana waa imtixaan haddaa cilmigu siiyo waa imtixaan haddii lagu siin waayana waa imtixaan haddii ammaan lagu siiyo waa imtixaan haddii lagu siin kulluhaa imtixaan waa balaa marka waxaa lagu leeyahay kaannaka gariib ahow markaas kuma daaninaysid kuma cadibayso amba socotaa tahay macnaha labaad ee nagu jira eh, xadiiska macnahaas macnaha ugu dambeeya kun fi dunya kaannaka gariib aw caabiru sabiil inoogu jira muxuu rasuulku gariib iyo caabiru sabiil usoo qaatay culimadu yidhahdaan limaada muxuu oran waayey kun fi dunya kaannaka caabiru sabiil muxuu oran waayey amba gariib muxuu oran waayey waxay dhahdaan dadku dadka miyiguna waxay fahmayaan caabiru sabiil dadka magaaladuna waxay fahmayaan gariib rasuulku cadiim wayaan Ah, ninka miyi jooga waa nin socoto ah macnaha caabiru sabiil buu kala baxaya runta okay wiilka magaalo deganna okay ninka magaalo deganna ree otawa ah ee otawa intuu ka guuro matalan maraykan u guuro oo virginia u guura ayaamaha uu ugu horeysa muxuu noqonayaa qariib okay dhulkii aan ka imanay africa markaad muddo kasoo maqnaatid toban sane ku noqotid dadkii oo dhan aba wax socday amba wax dhoofay amba wax isbedeli noqdaan adigii baa lagu garan waaye waa- waa yaa tahay oday baan ahaagan "Aa, inaan waa- waa- waa xusanaya gariib marka adiga xadiiska gariibka ku ku qarcinay ninka magaalada ninka miyigana maxaa qarcinay oranay caabiru sabiil idan ras- risaalada rasuulkuna waa risaalatun caama liahli lbawaadi walmudun somaha saas okay ayaan dhata sheekh baa dhegeysanaya tafsiir akrinaya wuxuu akrinayay suuratu الغاشية هل تكحس الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت إلى الجبال مركاسو يري هذا الخطاب خطاب كري وحكو وجهي هي قفك عرب كي النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم مركاسا لما إله وين بالله الله يوديها بادية فقط يعني تصير ما قد لكم yani khitaabkan wuxuu ku wajahan yahay carabtii saxraaga nooleed maxay maxay arki jireen geel iyo samo iyo buur iyo dhul intiinbu ilaahay la hadleen oo adiguna maxaad aragtaa intaa ka mid baad u aragtaa miya annagu maxaan nahay soo samo ma arkayno annagu wa ila asamaai ilaahayna afalaa yanduruuna ila asamaa ila alardi dhulka ila aljibaal haadaa khitaab la hadlay weyn culummada geologiga maanta nool odagaa baadiyana uu la hadlayay marka hadalka nebi moxamed hadalka ilaahay hadal qolo ku wajahan maaha maa lam yakun khitaaban khaasan matalan yaa nisaa annabiy hadduu ilahay dhahdo waa gaar dumarkii rasuulku ilahi la hadlay sal slam okay matalan nebi slam yaa fulaan buu yidhi hebel kaalay waxbuu u sheegayaa hebelkaa buu la hadlayaa dembi khar- wax ka saxayaa laa taqdab baa cidhoon waa nin cadho badan laa taqdab laa taqdab laa taqdab nin buu ka leeyahay waalidkaaga usma fal waxbuu ka ogyahay ninkan uu reerka ka warhayn buu ogyahay nin wuxuu ka leeyahay axayun waalidaaka oo jihaad ku gal waa dacfi isagu lahaa laakiin ilaahay khitaabkiisu laysa khitaaban muwajahan ila alcarab walaa ila saxraa walaa waa khitaab caam ah marka ummadoo dhan bu ilahi lahaa subxana watacaala halkana saasaan ka fahmayna okay هو وقفدني صدح البقرة وكان ابن عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ابن عمر عجيب وها ابن عمر ابن عمر وحوها صحابة ربانيين تا إيمانك بدن له ووليبا رسولك صلى الله عليه وسلم وحالي وحيالة أن لقيت دين بوك دين جري وهي كم تهي معها كم تها وحيالة حسي وحا لتابن كارو مثلا النبي ماشي وسيحدي إنا سيحتي maaha sunne laakiin siduu u seexday inaad u seexatid ba ah sunne isagu meeshuu nebigu seexday buu seexan jiray sal ly slam xuban lirasuuli illaah halkan yaa seexday masaajidka nebiga ha seexday halkuu nebigu ku xaajo gutay markuu xajka tegayey meelahan buu maray halkan buu ku xaajo gutay halkii buu ku xaajo gutay halkuu nebigu ku qubaysto ku meedhay halkan halkii buu ku qubaysto ku meedhay cajaa'ib marka ya- meesha xisiga ku daynaya waxaasoo dhan waxaa u keenaya cumar bn cumar ziyaadat lxub xubi ziyaaduu lahaa marka xadiiska nabiga suu wala soo baxay muxuu yihi xadiiskan mar kastuu xasuusto laba shay buu sheegayay idaa amsayta falaa tantadir asabax wa idaa asbaxta falaa tantadir almasaa okay habeen iyo galab muxuu u sheegay culimmadu dhahdeen bas intaasaan ka baxayna waqtiga dhan qur-aanku markuu inoo qeybiyey wuxuu u qeybiyey quduwan wa rawaaxan waa quduwan rawaaxan intiisa hore iyo intiisa dambe Ah, waaga berigiisa iyo habeenku markuu soo galay labadaa goor qofku wuxuu dareemaa isbedel taariikhuu dareemaa habeenku markuu soo galo waan dareenahay maqrib baan tukanay okay laakiin duhurkii casarkii waa iska socoto labadii saddexdii afartii habeen ma soo galay op, hab- mudug- mugdi baa soo galay waa- waad garanaysaa okay markaa madaxaaga waxaa kusoo dhacaya hadaad mu'min tahay maxaa kusoo dhacaya inaad beritoole waagu inuu beriyo aad madaxaaga gelin adiga inuu kuu beriyo uu beriye adiga inuu kuu beriyo madaxaa ka saara walidaalika ibnu cumar wuxuu qorayay fii kulli leylatin wasiyadiisa wuxuuna hoos dhigi jiray bakhadadiisa uu ku hurdo hadday caawa uu go-o subax waxaa laga soo hoos saaraya halkee bakhadada laga hoos qaadaya warkaa wasiyadu waxaa ku qoran wuxuu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay oo dhan iyo sida loo kafayo anakii mara hore ka hadalay ma habeen walba uu qorayay uu eegi jiray ma waxba ziyaado noqday uu ku darayay ma waxba naaqusba uu ka naaqus- uu ka masaxayay وفي كل ليلة لأن حديث كم مطبقية في الدنيا قريبا أو عابر سبيل مطبقية أوكي معناها اللباد حديث كي نوجد روح إخواني في الله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشاكي إيه إن الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها marka ilaahay subxana watacaala allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha markuu qofku seexdo waxaa dhada almowtata maxaa dhada asuqra geeridii yarayd waa dhimatay waa dhimatay culammada eh, dhakhtarku iminka waxay dhahdaan wax walba shaqaduu yareeyaa wadnuhu shaqada uu yareeyaa qofka hadduu wadnihiisa toddobaatan booda sideetan wuxuu boodaa afartan konton ayuu boodaa kelyuhu shaqada yareeyaan beerku shaqada yareeyaan ay kula shay fii jasadika muxuu u dhow yahay ila- muxuu u dhow yahay ila almowt ila almowt buu u dhow yahay okay culummadu waxay dhahdaan iminka dadku dhimashadu imise goor bay u badan yihiin stastiig weyaa taasi dadka dhimashada dhimashadani caadiga ee la- qofku bukoodo ee ma aha tani mufaaji'ada dhacday ee badatay iminka fujaa'iga ee surprise-ka ee laba dhimanay imise goor bay udan tahay habeenkii iyo subaxdii iyay badan tahay dhadeen habeenkii iyay badan tahay leanna taasi waxay waafaqsan tahay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha tii markaa loo loo loo qoray dee waa laga sii qabanba xadiiskuna muxuu ahaa allaahuma inii wadactu janbii wabika arfaca fain amsakta nafsii farxamha wain arsaltahaa faxfadhaa okay halkaasaa loo badan yahay talabaadna maxaa loo badan yahay xilliga la idhaahdo barqada xilliga barqada iyo iyadna krisiska caynkaasiya ee dhimashadaasi ay badan tahay bay dhahdeen okay labadii goor buu xadiisku sheegayaa ee fujaa'igu imanayay haddaad habeen kuu soo gala maxay sugaysaa habeen ha sugin hadduu dhara kuu soo gasho subxana habeen ha sugin okay ma inaad gaari doontid lama garanayo okay ugu dambeynta waqfadeena ugu dambeysay xadiisku waxaa weeyaan wakhud lisixatika min sixatika limaradika wa min xayaatika limowtika buu hi imaamku amba saxaabiga jilka caafimaadka u qaado cudurkaaga okay cudurku waxa weeyaan jiradu iyo iyo cudur iyo caafimaadka maxaa udhexeeya laba- laba shay baa udhexeeya sixadu waa waa dhaqdhaqaaq waa fivant waa xayawiya cudurkuna waxa weeyaan qofku wuxuu u dhow yahay sukuun diitu waxay noo sheegtay laba shay bay noo sheegtay awalan waxay noo sheegtay qofku marka uu caafimaad qabo iyo marka uu buko takfiif baa lagu sameynayaa axkaamtii shareecadda uu dabaqay okay maadaama takfiifkaasi uu jiro amba labo wixii laguu qor aad sameynaysay haddaad samayn weydi marka aad ca- bukootidna jirootidna waa laguu qorayaa soo saas maahayn okay salaatu duxaa tukanaysa maalum waad kari weyday markaa xanuunsatay waa laguu qorayaa laakiin maxaa lagaa rabaa inaad inta aad caafimaad qabtid howl badan aad geshid marka caafima xadiiskii rasuulka al slam muxuu ahaa ee macruufka muxuu ahaa shan horteed shan iqtanim khamsan qabla khamsin xayaataka qabla mowtig baa ugu horreeyey shabaabaka qabla haramik sixatika qabla saqamik ama maradik marka firaaqika qabla shuqlika shabaabika qabla qidaaka qabla faqrika intii oo dhan baa lagu soo ururiyey marka caafimaadkaaga intuu kugu adeysatid ka gaadhsii weeyaan marka waa fursa sixadu waa fursa ee u arki inaad tahay waxaa lagu layska fadhiista maaha ka gaadhsii weeyaan wax badan qabso inta adduun iyo aakhiraba yani wa min xayaatika limowtika mowdkaagana uga sii shaqayso noloshaada mowdka qofku markuu dhinto laba shay buu xasuustaa bay dhacdaa cumriguu xasuustaa yaraanta uu yaraa iyo wuxuu xasuustaa muxuu xasuustaa camalka wuuna soo qaban wuxuu dhaha rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fiima tarakt ilaahu maruu niceli kalaa inaa huwa kalimatun kalimatu waa qaa'iluha beer okay ta kaleete uu qofku xasuusanaya wax weeyaana waa cumrigiisa yaraantiisa inuu waxba soo nooleen iyuu xasuustaa oo walidaalika qofku cumrigiisa marka hore uu xasuustaa marka aakhira la geeyana xasuustaa waxaa la odhanayaa kam labistum fi lardi cadada siniin qaaluu labisnaa yowman oo bacda yowm weli waa isku qabanayaan waxay odhanayaan waa badh amba yowm laakiin marka dambe waxay odhanayaan fas'al alcaadiin Ah, ragga tirada hayay stastiga raggii dul fadhiyay ordinaterada kombiyuutarada ragga shaqaynayay bal kuwa ilaahu weydii bay dhahayaan kuwa baa soo saaray intaa joogeen aan galmayn ya markaa baa lagu in labistum ilaa qaliila waxba ma ajoogo dhulka in wax joogtiin baa moodiseen marka xayaatadaada usii qaado in in maxaa dhahdaa mowdkaaga usii qaado marka insha allahu tacaala xadiiskaasi waa ayaan intaan kaga baxaynaa waxaan yaro dulmarana xadiiska inta in yar baan dulmarana insha allah bas can abi xadiiska kooiyo afartanaad can abi muxamedin cabdillaahi bni camr bn caas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabican lima ji'tu bihi xadiisu xasanu saxiix rawaynaahu fi kitaabi اlxujati biisnaadin saxiix okay xadiiska waan soo koobayna insha allahu tacaala macnihiisaan dul marnaa can abi maxamed maxamed oo cabdillahi bin bilcaas ah saxaabigii weynaa oo sana uu dhalay camar bin bilcaas radi allahu canhuma ilaah ka noqday qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sal ly salam rasuulka ilaahay ilaahay wuxuu ihi nabiga sal salam laa yu'minu ma rumaynaya axadukum midkiin iimaankiisu kaamil ma noqonaya midkiin xataa ilaa yakuuna uu ahaado hawaahu naftiisu waxay jeceshahay tabican mid raacis badan limaa shayga ji'tu bihi anigu aanila imiday shayga aanila imiday ilaa ay naftiinu jeclaato anigu iimaan agtiina ma jira ayaan ilahi wa rasul slam ama iimaankiinu kaamil maaha xadiisku waa xasan waana saxiix laba riwaadood buu ku kala mido midna saxiix midna xasan yahay kitaabka xuja ayaana saa loogu wariyey buu imaamku biisnaadin saxiix okay xadiiskaas insha allahu tacaala ayaan sii wadi doonaa ayaanta soo socotay iyo xadiiska ku xiga insha allahu tacaala halkaasaan ku joojinana wajazaakum allahu khayra wsala allahu calaa muxamedi wcala aalihi wasaxbi wsalam ajmaciin